إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax khasaare dhaliyey ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada diinsoor ee gobolka baayi waxaa maalintii labaad xiran suuqa bakaaraha kadib markii dowladda federaalka ay lacaga baada kusoo rogtay ganacsatada suuqaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa walaac ka muujiyey bixitaanka ciidamada shisheeye kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigaya isku soo bax ka dhana damaca xabashada ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee hiiraan maktabka dacwada walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro sharci ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmada salagle ee walaayadaas meydka haweeney ka mid a saraakiisha dowladda kenya ayaa laga helay guri ku yaala galbeedka waddankaas
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax khasaare dhaliyey ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada diinsoor ee gobolka baay waxaa ka waramaya moxamed qaasim qarax xoogan oo xaafadaha degmada dinsoor laga maqlay ayaa lala beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa lala beegsaday fariisin ciidamada ay ku leeyihiin gudaha degmada dinsoor gaar ahaan meel u dhow xarada ciidamada xabashida etoobiya kaga sugan yihiin degmadaasi qaraxani ayaa waxaa ku dhintay askari lagu magacaabi jiray cusmaan xaafow waxaana sidoo kale ku dhaawacmay laba askari oo kale oo mid ka mid ah lagu magacaabo jiis garabow mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli xalay la weeraray ciidamada dowladda ee ku sugan gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo sidoo kale wuxuu imaanayaa iyadoo maalinkii shalay weerar kamin ah oo ka dhacay duleedka degmada xudur ee gobolka bokool lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka laguna dhaawacay mid kale waxaa maalintii labaad xiran suuqa bakaaraha kadib markii dowladda federaalka lacaga baada ay kusoo rogtay ganacsatada suuqaasi cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya
ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ka cabanayso canshuuro xaddaafa uu ka qaada maamulka gobolka banaadir suuqa bakaaraha ee muqdisho ayaa maalintii labaad xiran kadib markay ganacsada ku dhaqaaqeen shaqo joojin mid ka mid ah ganacsada suuqa weyn ee bakaaraha ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in laga qaadaya lacago baada arrintaas arrin canshuur aan u aqoonsannahay maahan waa ka cabanaynaa annagu waxaan leennahay rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa hay-addii lacag qaadaysaoo wax cusub la timaadaaho la xaajootaa rugtu waxayna tidhaahdaa annaga agteenna wax ka ah rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa annaga noo ah maamulkii ganacsiga waxaan u aragnaa lacagtaasna la ka qaadaa midaan canshuur ahayn oo gacantogaalaysiya oo gujo kumaal ah ma oggolin lacagtaas canshuurahana laku leeyahay waa naqaannaa canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur bixiyayaal baan nahay canshuur diidayaal ma nihin waan bixinnaa canshuurta dawladda waa oggolnahay laakiin wax saa'idkii nagu aho xaqdarrada nagu ahaan diiddannahay ganacsatadu suuqii way xidheen way cabanayaan waxaana loo soo diray niman dhallinyaraa oo jawaanno qunfullo ku wata qunfulladaas markay baqaarrada ku wada xidhaan haddana way doontaan arrintaan nama qabato karaamadii ganacsatada maahan ganacsataduna meeqaam iyo sharaf ay leedahay waa hantidii ganacsatada kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa laga qaadaa lacago canshuur ah iyadoo dhanka kale ay jiraan dad ku dhaqmaya howla masuq maasuq ah siay u dhacaan howlaha ganacsatada iyagoo sheeganaya inay ka socdaan waaxda canshuurta ee dowladda
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey bixitaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shalay kulankoodii baarlamaanka dooda ka keenay iyagoona aada uga soo horjeestay waxa ay villa soomaaliya wado ah wax ka beddelka nidaamka u degsan dowladda federaalka xildhibaanada baarlamaanka ayaa weli isku mar ilaa sida laga yeelayo ajandayaasha lasoo gudbiyey ee ah wax ka beddelka shuruucda ama dasaatiirta u degsan dowladda federaalka oo uu gadaal ka soo riixayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud hadal jeedintii xildhibaanada qaar shalay ka jeediyeen baarlamaanka ayay isku khilaafeen qorshaha villa soomaaliya ku doonayso in lagu meelmariyo wax ka beddelka dastuurka xildhibaanada qaar ayaa aada uga walaacsan waxa ay dowladda federaalka wakhtiga ku luminayso iyagoona ku eedeynaya madaxda dowladda federaalka in fashilkii dagaalka ay ka qaaday ay wakhtiga isaga luminayso waxaan macno lahayn iyadoo ciidamada shisheeye wadaanka bixitaanka waddanka waxaa kaloo ay sheegeen in wax ka beddelka nidaamka dowladda uu dhalinayo khilaaf siyaasadeed oo baaxad leh sidaasi darteed aan loo baahnayn in ajandayaashaas la furo haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey in arrimo dastuur lagu mashquulo xilli ay ciidamada shisheeye ee atmis ay isku diyaarinayaan bixitaan dhammaystiran cabdiraxmaan oo aada uga welwelsan mujaahidiinta shabaab ayaa wuxuu carabaabay in arrimaha wax ka beddelka nidaamka dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka uusan dowladda u suuragelinin waxay rabtay oo wuxuu yidhi dastuurka haddii la dhammaystiro jilib ma tegi karnaa baahi hadda dastuur u dhammaystirana nama haysta waxa inahaayaa inii sheegaa meesha uga baxa waa meesha waxaa nahaayo extension of state authority aan lahayn awoodda dowladda waa meeshaan ku gabagabaynaya awoodda dowladdana aanay meel gaarsiisanayn fulinteeda dastuurka haddaan dhammaystiro su-aalaan weydiina ma jili baan tegi karnaa dastuurka haddaan dhammaystiro dhagxaanta magaalada taalle amnidarada ma qaadi karnaa dastuurka haddaan dhammaystirno awoodda dowladda inay faafto maxay ka taraysaa waxa awoodda dowladda inay faafto wax ka taraya aan ka shaqayno waxa awoodda tayeynta dowladda hay-adaheed in la dhiso wax wax ka taraya aan ku mashquulno laakiin haddaan isku mashquulino maantao dhan wax aanan wax annaga aan katarayna aysa jirinin oo qaraarkii aan soo saarnana beri derbiga lagu dhufanaayo ugu dambayntiina doorashadii dadbeed aan u noqon doono meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada si kastaba ciidamada shisheeye ee dullaanka ku joogay soomaaliya ku dhowaad labaatanka sano ayaa weli qorshaynaya oo ku howlan sidii ay isaga huleeli lahaayeen guud ahaan waddanka iyadoona dowladda federaalka ay aada uga welwelsan tahay bixitaanka atmis ekisamisom
kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhana damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan qaadashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa faahfaahinaya maxamed sheekh cali
التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي يا أمة التوحيد قومي وانفضي عنك غبار الذل قومي وانهضي
muwasasada alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigtay filim cusub oo lagu soo gudbiyey banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gaar ahaan degmooyinka kale ah degmada buwa qable iyo degmada ceel cali oo ka tirsan wilaayada hiiraan dadka ayaa sita boorar iyagoona ku lugeynaya gudaha magaalada waxayna ku dhawaaqayeen aryolid ku ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee u dhexeeyey muuse biix iyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed fagaaraha waxaa kelimaad ka soo jeediyay odayaasha dhaqanka iyo ogaasyada beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona dhammaantooda ku hubaysanaa hubka fudud ee dagaalka waxayna digniin far waaweyn ku qoran u diran dowladda etoobiya iyagoona dhanka kale baaq u diray ummadda soomaaliyeed waxaan leehay marka dhagabtaan waa mid mar hore soo bilaabatay dadkuna hadda labaatanka kilomitir ayay ka qaylinayaan waxaan leehay mahaddiisa xilli kastaba aan soo baraarugne maanta haddaan soo baraarugnay oo ku soo baraarugnay labaatanka kilomitir wixii oo dhanaa la qaatay waa inaan qaadannaa hubkeenna maanta u fiirsada berigaoo dhan maamul goboleedyayaa ka haysta etoobiya ka haysata gadaasha dhabarkeenna baddaa marta badda hadday tagto soo kuma jirna ma hareeraysnin maxaa noo haray maanta etoobiya waa liidataa waa liidataa aan maanta iska dhicinno buudka aan kula tubnana biidnillahi kariim waxaa kaloon idiin sheegaa baaqaan u jeedinaya walaalaha soomaal walaalaha waqooyi galbeed oo muslimiinta ah baaqna waxaan u jeedinayaa dadka soomaaliyeed oo gebi ahaanba dadka soomaaliyeed gebi ahaanba waxaan leehay leen puntland hiireland waxaas waa waxay gaaladu samaysatay soomaaliya soomaaliyaa leh kala ma lihin dhulka cadow soo jireena oo bakhtiyey oo lugta ka rafanaya oo dhimo raba aan israacinno
waxba ma bixi karo muuse awooduu wax ku baxshana ma hayo caqli iyo talo iyo wax ku baxshana ma hayo mana baxsanto dal islaama berigiis iyo baddiis midna gaal lama sii karo beenuu naftiisa u sheegay laakiin iskuday baa ka muuqanaya insha allahu tacaalaa waan diidnay inaan diidno oon ka soo hor jeesanno oon gacanta ku difaacno oon afka ku difaacno ayaan isugu nimid nafteenna iyo maalkeenna ayaan ku bixi doonnaa diidmadaas etoobiya waxaa leehay nimaa waxaa layidhi boonkaagii waa la xaday boonkaagii waa la xaday baa layidhi waa ninka xagad ninka boonkayga xaday xaggee ku yeedhina war adigu abeeyow dhulaa laysiitiriye intaaduu ma rabta wallaahi dhulka annagaa joogna cerkana annagaa joogna baddana annagaa joogna inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxaa dhaayaha saaraysaa dadka ku nool degmada buu'a qab leh oo dab qabadsiinaya calanka dowladda itoobiya
ازدادنا قريب ركانا ثوارا ضد الاشرار ضد الاشرار ثورة شعب وغضبه ازدادنا ازدادنا
qaybaha dhexe ee isdaarka alkataib soo saartay waxaa lagu daawanayaa isku soo bax loogu soo horjeeday damaca badda soomaaliya ee etoobiya doonayso dadka ku nool degmada ceel cali oo aan soo kala harin carruur iyo cirooleha ayaa wejiyadooda laga dareemaya carada ay u qabaan etoobiya iyadoona guud ahaan magaalada gilgishay takbiirta dadweynaha banaanbaxa dhigayay waxayna wateen boorar lagu soo qoray halkudhigya si cad uga hor imaanaya heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya isku soo baxa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii kasoo qaybgashay iyagoona ganafka ku dhuuftay wax kama jiraanna ku tilmaamay heshiiskii loo saxey etoobiya ina dhulkayga oo la gata gaal jiri gaal baas gata ma ogoli waa dhiiggayna ku bixinayna waana ku dhaawacmaynaa insha allah bidaa kariim dhabaa inaga taa warkaas allahu akbar warkaas markaisagaa hurduwe xali ma hurtin uusu biixi iyo saddexdii dayuus doona mayno habeen maa doonayna maalina doona mayno mana ogolin maalina ma ogolin habeenna ma ogolin baddaa la dhacaa waxaa maskaxdayda xali ma hurta aniga ملك أقبلين إن شاء الله تعالى جيسيال كأنا ماشي ودوتك الله أكبر
maanta waxaa na kici oo dareenkeenna aan oo kici oo intaan ku gaarnay abe- ee, baddii la gatay oo muuse bix muuse saamiri aas gatay shayddaankaas annaga waa kacnay qoryahaynaa qaadannay ilaahay dartiisaan u kacnay lugtaannu soo qabanayna abiy axmed iyo usuna u kala aabayeelimayna allahu akbar ilaahay waa naga dartiis waa ilaahay naga dartiis abiy axmed gurguurto ilaahu ismaaciil cumarkeela biixi waa nimanka hadda u kacnay oo maanta u mudaharaadayna aabbayaalkeen hawaas iyo harar ay ku dhinteen waxaa weli isa soo taraya hadalhayntii uu dhaliyey heshiiskii saafgaradka ahaa ee dhacay kooda bishaynu soo dhaafnay ee janawari ka muuse biixi abey ku dhex maray magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya kaasoo etoobiya lagu siiyey labaatan kilomitir oo ka mid ah baddayna soomaaliya
والمضي يا أمة التوحيد قومي وارفعي للحق راية ولا تترددي يا أمة القرآن قومي واقرئي قول الإله إذا دعيت فانفري وإذا خرجت
maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsatada degmada salagleh waxaa ka waramaya mubaaraka cumar dowladani oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee degmada salagle ee wilaayada islaamiga jubbooyinka ayaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada islaamiga jubbooyinka ganacsatadan oo ku dhaqan degmada salagle qeybeeda kala gadisan ayaa dowradan ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay martasharaf kala duwan ugu horeen waxaa xiritaanka dowradan ka hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada saragle sala allahu calaa muxamed wacalaa aalihi wasacbihi ajmaciin maanta waxaa gabagabe e dowradii socotay muddo bil ah ama ku dhow kuna magacawneed cabdiraxmaan bin cawf dowladaas macallimiinta soo waday waa u mahad celinaynaa marka koowaad ee juhdiga dheer ku bixiyey marka labaadna ganacsatadii intaas u dhabar adeegtay ee dowladaas wax ka baratay dhowrka kutub lagu akhriyey ayagana waa u mahad celinaynaa si wanaagsan bayna ku dhammaatay ee ganacsatada waxaan leeyahay dowraadka noocaas oo kale inay aada ugu dadaalaan ay juhdi badan ku bixiyaan wakhtigooda qayb ka mid ay siiyaan ee culummadana dowraadkaa bixinhayo ay ku soo celceliyaan ummadda waxaa weeye jahli badan baa jiro si ummadda jahligaa ay uga baxdo ummadda lafdhabarteeda waa sida culummada salaadiinta ganacsatada saddexdaa qaybood hadday hagaagaan ummadda inteeda kale way hagaagi marka waxaan leehay dowlaadka noocaas oo kale ah ha la soo celceliyo ummadda ganacsatada si ay uga faa'iidaysato ummadda ganacsatada in aysan ka cajisin dowlaadkaa in badan ay ka qayb qaataan si xalaasha iyo xaaraanta loo kala garto intaas waa dardaaran guud dardaaranka labaad waxaan la dardaarmayaa ganacsatada degmada salagle waxaan leeyahay jihaad baa jiro jihaadka asaga waxaan inaan ka qayb qaadanno oon dagaalanno wiilasha hadda deked baa la siiyey laleeyahay ee etoobiya ee xuduudaha soo dhoobaysa sidiina loo sheegay waa annaga oo tuuto xidhannay qoryana qaadanay inaan wiilal annaga nala eg aan meelaha oga mudaharaadno oo ka qaylino waa arrin aada lucfi a wey oo aan loo dulqaadan karin anigu waxaan qabaa inaan baxno niman yahow qoryaheenna qaadanno hubkeenna aan qaadanno aan dagaalanno diinteenna iyo dalkeenna aan difaacno
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xirayey iyagoona ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladda magacii waxaa weeye macalin cali xuseen macalin xasan duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah kitaabul beec si fiican buuna ku dhammaaday muddo labaatan iyo shan beriina wuu socday aad baana wax looga faa'iiday dowladda waxaa loo qabtay ganacsatada salagle dadka soo qalaabayeen waxaa weeye walaayada salagle abuucali isaaq aadan ayaa la yidhahdaa magacayga bismillaah alxamdulilahi tana wasalaamu calaa rasuulilah waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maadaama dowladda dowlad maxaa la dhihi jiray ay tahay loo maga lagu magac daray cabdiraxmaan ibn cawf ee dowladdaasoo ah dowlad muhiim ah muhiya ganacsatada degmada salagle ragga ganacsatada ayaan ka mid ahay waxyaalo badan aan ka faa'iidnay haddaysan garanaynin ganacsiga qaabkiisa ma ku ganacsan karo ee qofka bini aadanka ah waxna ma kala wadi karo laakiin alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa aaniyan wilaayada ayaan u mahad celinaynaa markaa kadib iyo idaacadda alfurqaan ee warbaahinta hadda saaka maanta nala joogto ee aanu ku jirno masjid huda niyow alxamdulilaah uma alxamdulilaah waxaa ii qorshaysan dowladan kadib waxaan ka rajaynaynaa wilaayada degmada salagle mar walba iyo mar walbo barnaamijkan ayaan laga fariisanin loo istaago waayo ummadda ayaa muhiim u tahay waa maxaa la dhihi jiray indhaha ummadda waaye ninka hadduusan wax u kala baxsaneen xalaashii iyo xaaraanta uusan kala garanaynin waxba ma ganacsan karo ima laakiin haddii qofka lagu celceliyo waxyaalo badana usoo fa'iidaayo ummadii maxaa la dhihi jiray naxariistii baa imaanayso ee waxaa imaanaya xoolihii maxaa la dhihi jiray lagu shaqaynay aan ilaahay subxana wa tacaala xalaal ka dhigaayo haddii laakiin waxba aadan garanaynin maanta xoolihii aan keenay maxaa la dhihi jiray baashii laga keenay oo aan galabta dhaar walaalka ugu qaato xoolihii ilaahay ma barakeenay barakadaa ka tegayso waxyaalo badana maxaa la dhihi jiray jahliga ayaa looga baxaa maxaa la dhihi jiray in wax la barto muhiim oo cad oo maxaa la dhihi jiray dowladan waxaan ka rajaynaya wilaayad waxaan leeyahay barnaamijka aan laga fariisanin ha lagu soo celceliyo oo mar walba mar walba anna halana dhiilrigeliyo waxaa si dardar leh ku socda dowlaadka diiniga ee loo qabanayo bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta diineed ee bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meydka haweeney ka mid a saraakiisha dowladda kenya ayaa laga helay guri ku yaala galbeedka waddankaas cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya kooxda dembibaarayaasha kenya ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan dhacdada laga soo tabiyey magaalada kitale ee dhacda galbeedka waddanka kenya halkaas oo laga helay meydka haweenay sargaalad ah meydka sargaaladan oo haystay maamulka xabsiga haweenka ayaa la sheegay in maalinkii axadda laga helay guri ku yaala tu'amini estate oo hoostaga kitale sida ay boolisku sheegeen linida majuum oo ah sargaalada kenyaanka ee meydkeeda la helay waxay dadka deriska ah sheegeen in meydkeeda dibadda loo soo saaray kadib markii gurigeeda laga dareemay ur xoogan boolisku waxay warbaahinta maxalliga ah u sheegeen in sargaaladan oo siddeed iyo labaatan sano jir ahayd markii dad ugu wardambeysay lagu arkay gurigeeda kowdii februaayo ka hor intaan meydkeeda la helin waxaana la la'aa muddo saddex maalmood ah dhinaca kale magaalada kikuyu ee ka tirsan ismaamulka kiambu in dhacdo kale oo tan la mid ah ka dhacday kadib markii haweenay toddobiyo labaatan sano jir ahayd isku dishay gurigeeda kiisaska isdilka dadka kenyaanka ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey si weyn u soo badanayay boolisku waxay sheegeen in maalin weliba ay diiwaan geliyaan ilaa saddex kiis oo isdil ah taas oo argagax ku beertay dadka kenyaanka ah waxayna kiisaskan isugu jiraan ciidamada kenyaanka ah oo u badan dadka nafta isdhaafsiinaya iyo dadka kale oo rayidka ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa